Magaalada Baran ee gobolka Sanaag ayaa waxaa lagu qabtay kulan u dhexeeyay dhalinyarada, maamulka dowladda hoose, degmada Baran, iyo qaybaha kala duwan ee bulshada. Kulankan ayaa ujeedkiisu ahaa ka hortagga tahriibka ee dhalinyarada Soomaaliyeed. Madashan ayaa waxaa looga gol lahaa ka doodista dhibaatada tahriibka uu leeyahay iyo ka wacyigelinta dhalinyarada magaalada. Waxaana kulanka aragtiyo ku wadaagay aqoon-yahanada magaalada, maamulka magaalada, iyo qaybaha kala duwan ee bulshada.
waxaan halkan maanta isugu nimi inaan bulshadeena aynu wakiilka ka nahay de aan leedahay qaybaha kala duwan ee bulshada inaan gaarsiino fariinteena maxaa lahay ka hortagga tahriibta oo maxaa lahay mowduuc muhiim ah u ahayd waxaan rajeyneynaa in kulankeena kan ay wax wanaagsan kasoo baxaan bulshada qaybaheeda kala duwanna intiina halka joogta waa wakiilka ah inaad gaarsiisaan fariinta oo ka hortagga tahriibta maadaama ay tahay de arrin aada u adag oo maalin walba nolosheena ah qayb ka noqdeen maalin buu maqleen wiil baa tahribay ama maxaa lahay gabar baa tahribtay dadkaasna waxaa muhiim ah in laga wacyigeliyo tallaabana laga qaado waa mahadsantihiin Ke- keliya furitaan bay ahayd aada iyo aad baa mahadsantihiin shirkana waa noo furaya
maanta waxaynu u joognaa kulan ka mid a kulamadii een, hore ee lagu qabansanay hoolka kan een, kaasoo maanta mawduuciisu yahay sida baanarka uga jeedaan een, wacyigelinta tahriibka Een, markii mawduucan tahriibka de waxa weeye lasoo hadal qaba mawduuc aada u weyn maantana marka loo eego xaaladda waddanka waxa weeye waa arrin aada uga taagan siba deegaamadeena ta puntland Een, waxaan rajeynayaa insha allahu tacaala inaynu noqon problem oriented ayaynu noqonay insha allahu tacaala dad waxa weeye xalalkiina ku dara insha allah marka barnaamijkan maanta laba qaybood buu u qaybsan yahay qayb waxa weeye een, discussion insha allah innaga ka dooneynaa problemyada iyo caqabadaha iyo waxyaabaha keena insha allah tahriibka kan labaadna waxaan sameynaynaa insha allahu tacaala campaign wacyigelin waxaan aadaynaa insha allah shaarica magaalada inagoo sameyn doona insha allahu tacaala inaan bulshada ku wacyigelino dhibaatada taariikhda ay leedahay waxaynu qaadan doonaa insha allah stickerska halka inoo yaala inagoo is- waxa weeye ku dhawaaqi doona insha allah halka dhugyada inuu ku yaala stickerskeena Een, horta ilaahi subxaanahu wa tacaala wuxuu qur-aankiisa ku yidhi walaa tulquu aydiikum ila tahluka waa dhacdada koowaad oo ilaahay inuga digay weeyaan nin bad iska tuuray oo doon iska tuura bad ku dhacay waa waa tahalluk weeyaan oo isu geysta weeyaan caqabada koowaad waxa weeyaan waalidkiis buu ka cararay meel uu ka horreeya uu ka cararay oo ka horreeya ma jiro waalidkii kusoo tabcayey oo wax soo baray oo dibadda ijaacadda u diray buu ka cararay halkaa horta wuxuu ka kasbaday waxa la yidhaahdo eh, waalid caasinimo oo qofkaa tahriibaya inuu dhinto ah kow waxa uu anaxinta hooyadiis iyo aabihiis waxa ku xiga waa baxsaday oo garfu u galay oo baryo odaygii iyo habartii akoon baa la qoranaya adoo aan weligaa cid barin baad la baryaysaa oo caqabada saddexaad oo iman karta iyaduna waa dhimasho haddii ilmihii qofkii uu meshi ilaahay buu ka uu meshi uu tegin uu reebi teginin waa dhimashada kuwa caqabada kuwa saddexaad waa dhimasho weeyaan